moshinku waa soo jeedin hore baarlamaan kastoo adduunkana waxa weeye howlihiisa waxaa ka mid a mooshin laakiin waxa weeye moshinku waa inuu noqdaa mooshin ka hadlaya arrin qaran ee ma aha ma aha yacni mooshinuun qof iskaga riyado uu wax ku keeno kolkaa horta waxa weeye baarlamaan golaha shacabka yacni shaqadiisa mooshinadaasi way ku jirayaan waxa weeye waa waajibiidka waajibaadkiisay ka mid yihiin laakiin waa inay soo jeedintu ama mooshinka u noqdaa mid dan qaran dan qaran ku wajahan okay annaga haddaad kolkaa aad tidhi aqalkan waa maxay aqalkani horta waxa weeye haddii ay dhacdo inuu mooshin soo jeediyo soo jeedinu soo jeediyo golaha shacabka waxa weeye inta ilaa ay ka imanayso maxkamadda dastuurigaa laga dhisaayo waxa weeye annagu mooshinkaas kolkaa waanu darsaynaa moshinku sax ma yahay oo ma ku fadhiyaa yacni sharci ma ku fadhiyaa mise kuma fadhiyaan fiirinaynaa hadduuna fadhi hadduuna sharci ahayn waxa weeye mooshinkaa waa joojinaynaa hadduu sharci yahayna wuu soconaya waxa weeye waa hadda waxaa ka mid a impeachmenti oo kaleo la keeno yacni waxa weeye maxkamadda dastuurka ayaa daraasad ku samaysa laakiin ilaa ay ka imanayso aqalkanaa ku samaynaya kolkaa waxa weeye mooshinada waxa weeye la keenaa waa inay noqdaan kuwa qaranka waxtar u ah kuwaan qaranka waxtar u ahaynta waa waxa weeye waa seenoy soo jeedinaya ogday way soo gudbiyeen de markaa waxa weeye annaga waxaanu fiirinaynaa ma ku fadhiyaa sharci ya ma ku fadhiyaa markaad leeda ma ku fadhiyaa sharci maxaad ula jeedaa waxaan ula jeedaa dastuurka arrin dastuurka waafaqsan oo oo ku fadhida arrin qodob dastuuriyana tahay wey sida weeye horta waxa weeye soomaalida innaga deg deg bayna dilaya waxa weeye xukuumaddani wakti la yidhaahdo wax ma qabatay iyo waxba may qaban horta ma joogno waxbay qabatay iyo waxba ma qaban wakti lagu dooda ma taagnin bal aynuu ogolaano yacni at least hal sana ha jirto den markaas waxay inoo caddaan doonta xukuumaddii inay wax qabatay iyo inayna waxba qaban markaasay waxaa filayaa mudan tahay in lala xisaabtamo marka sanad ka horba in arrinteeda lasoo hadal qaado adugu ma qabti maya anuga de waxaan leeyahay waa deg deg hadda waa afar bilood bayba jirtaa ya haddaa lix biloodna may gaadhin at least bal lixa gaarto sida guud siday wax u socdaan iyo xukuumaddan iyo prime ministerka
wallaahi anu waaan waxaan arkaa in dadaal uu hayo prime minister ya dhaqdhaqaaqiis waa badan yahay waa fiican yahay ma yani hadda wuxuu tegey
kismaayo kismaayuu tegey ya dadka soomaaliyeed wuu kala xirxiran yahay warna isuma hayo kolkaa tegistaasi anu waaan rabaa waxaan qabaa inay waxtar noqonayso oo oo si dhaba laysu waraysanayo oo loo wada hadlaayo ya intii hore saciidiba iskama warayso